kulankaani oo loogu arinsanayay xirfadaha wadaxaajoodka iyo dhadhaxaadinta oo lagu xoojinayo doorka haweenka ee dhismaha nabadda bulshada iyadoo diiradda la saaraya dib heshiisiinta degmada bardaale ayaa waxaa lagu qabtay magaalada beerdhawo ee xarunta gobolka baay wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay waxyaalaha looga hadlay kulankaani doorka haweenkaiyo koleyin ka qayb qaadashada nabadeynta kolley barnaamij horhandareeriyo oo loqobado jari kiilayna dabarooga wayna wada ognaa mar walba haweenka intiioo qiibku ayin horumarka wadanka haddii nagada lahayti nabadeyntii dib u heshiisiintii ganacsigii iyo qaybo shal duwan oo mayla raayuusa iyo ka koobanta bulshada in markastiyo haldooryo ku ayino qaybtionyoo ku qaadadayan unoo taas ku duulana iyo wasaaradda markasta way inteegantaa in sidii haweenku awoodiyoyoo ku helo lahaayeen iyo miisaska walla ka qaybsadawna qaybku ku haado fadeen doorshonyoo un muuqda fadi marka barnaamijkan intaasa ka koobanya way jaray barnaamijkun ilaa iyo muddo saddex sanaca waa dareeri shirir oo xitaa way jaray gabdho iyo ku qaadadeenoo qayb ku qahaayeenoo iyo qayb qaadadeen wadanka dibadiis tababaro laha ka sii oo awoodiyo korlunku qaadaw sidiioo qaybo shalduwan bulshadiioo markasta doorsho unku qaadada lahaayeen brogaraamkun geeka inta ku dhiyahaya keliya ma ah baydhabo shaleediya wayha ku dhiyay degmada baraawo waylaha ka qobday degmada xudur kan baydhawona geeka qobdahayna hooba ilaahay er marka una oo fursadoogas ku faa'iidaysadaan sidii xalinta khilaafaadka lunku horseeda fade ama nabadayntiio haweenkii onku qayb qaadada fadeen weynay la roogaan odayaashii dhaqanka oo haldoorka haay oo una geeka fikirsho saliimka ee i mayla raaiso taladiyo iyo dhaqanka wanaagsan iyo kulankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka arrimaha qoyska ee qol insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaa ka qayb galay haweenka ka shaqeeya nabadda iyo dib u heshiisiinta odayaasha dhaqanka koonfur galbeed dhalinyaro iyo marti sharaf kale